الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka andalus podcast xalqadan insha allahu tacaala waxaan diiradda ku saari doonaa xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika maxaa ka socda suudaan waa maxay xiisadda kasoo cusboonaatay etoobiya ma dhabbaa inuu soo dhowaaday dagaalka asmare iyo adis ababa waa ayo laacibiinta maanta ku hardamaya ama ku loolamaya gobolka soomaaliya se halkee ayay ka taagan tahay hardanka soconaya maxaase mustaqbalka laga filan karaa gobolka waxaa barnaamijka maanta igala qayb galaya abwaanageeye cali khaliif oo in badan eh, oo ka mid a axdaaftan iyo dhacdooyinkan soo akhriyey islamarkaana maanta eh, marti ku ah mar kale barnaamijka andalus bodcast soo dhowow marka hore eh, abwaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baad u mahadsantahay faysal walaan waa dhowah Eh, ustaad ugu horeyn waxaad eh, marka hore qiimeyn iyo sawir guud naga siisaa wadciga iyo xaaladda iminka uu ku jiro gobolka geeska africa
Eh, waa mahadsantahay walaal faysalow Eh, geeska afrika eh, markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan geeska afrika saddex qaybood bay horta u qaybiyaan waxay Mm.
yidhahdaan waxaa jira waxaa la yidhahdaa geeska siyaasiga iyo geeska juqraafiga iyo geeska weyn bay dhahdaan dalalka soo gelayaabaa ayaa dabcan kala duwan Mhm, Eh, geeska juqraafiga waxay uga jeedaan waxa weeyaan markaad khariirada ama maabka la fiiriyo dowladaha markiiba kuu muuqanaya ee meesha yara geeska ah ku jira mhm, ayaa waxay yidhahdaan waa geeska juqraafiga marka waa dhowr Mhm.
dowladoodun waa soomaaliya etoobiya jabuuti iyo eritrea mhm, waxay yidhahdaan geeska juqraafiga marka laga hadlaayo afartaa dowladood wey mhm, Eh, sidoo kale waxaa jira waxay yidhahdaan geeska weyn oo Mhm.
dowlado kale oo fara badani ay Soo soo- galayaan.
ay soo galayaan mhm, laakiin inta ugu muhiimsan geeska laga hadlaa inta badan waa geeska ay yidhahdaan geeska afrika ee siyaasiga ah oo Mhm.
sideed dowladooda mhm, Eh, labadan dowladood ee soomaalida ah jabuuti iyo soomaaliya mhm, eh, etoobiya iyo eritrea mhm, eh, labada suudaan mhm, eh, kenya mhm, iyo iyo uganda mhm.
sideeddaa dowladood baa hadda waxay yidhahdaan waa geeska afrika ee Mm.
siyaasiga ah ama Mhm.
intan ururka hadda igad la yidhaahdo Mm.
ku wada jira Mm.
Eh, marka haddii geeska afrika ee siyaasiga aan fiirino sideeddaa dowladood ee hadda aan magacooda soo sheegno mhm, eh, waxaa laga yaabaa haddii mid mid la yidhaahdo tusaale ahaan oo kale ha looga warramo mhm, inay inay inay dheeraato laakiin Mhm.
cumuuman markaynu isu soo ururino mhm, eh, dalka suudaan oo kale waxay yidhahdaan waa dalka saddexaad ee hadda qaaradda afrika maaragtay ugu dhul weyn filaya laba dowladood unbaa ka horeeya mhm, Eh, Etoobiya oo kale waa dalka labaad ee hadda qaaradda Afrika ugu dadka badan.
mhm, Eh, Jabuuti oo kale waxay yidhaahdaan waa dalka koowaad ee dunida oo dhan saldhigyada ugu badan ee ajaanibi mhm, ay ku yaalaan mhm. awoodaha caskariga isugu tageen ay isugu tageen.
Mhm.
Soomaaliya oo kale waxay yidhaahdaan waa dalka Afrika oo dhan badda ugu dheer ama xeebta ugu dheer haysta isagu leh.
Mhm, Eh, marka waxaad dareemaysaa eh, South Sudan oo kale waxay yidhahdaa waa dowladda ugu dhalinta yar ama ugu Mhm.
caruursan ee mhm, adduunka maaragtay kusoo biirta.
mhm, Marka horta dowlado noocaasa mhm, ayaa ayaa ayaa geeska africa ka kooban yahay xagga marka la eega kala duwanaanta qowmiyadaha mhm, waxay yidhaahdaan waa gobolada adduunka ee qowmiyadaha ugu tirada badan ee kala duwan mhm, ay ku wada nool yihiin ethoobiya oo kale la leeyahay boqol qowmiyadood oo kala duwan oo kala af oo kala diina keligeed jooga mhm, Eh, xagga khayraadka webiga nile mhm, ayaa gobolkan ku yaala oo runtii ah meel nolosha aadamaha aad muhiim ugu ah mhm, Eh, webiga nile waxay yidhahdaan koob iyo toban dowladood meelahaas ayuu maraa mhm, Eh, laakiin meelaha ugu badan ee uu ka tagaa un waa Ethiopia marka dambena Suudaan buu sii maraa ilaa uu masaarida u gaaro mhm, arrintaas runtii muhiim kale gobolkan ka dhigaysa baabulmandab oo iyaduna ah marinadan toddobada marin ee adduunkaba ugu muhiimsan ee dunida isku xidha mid ka mida kuwooda ugu muhiimsan oo baabulmandaba isaguna geeskan afrika ku yaala badda cas oo iyada lafteeduna muhiimad kale juqraafi leh gaar ahaan marka loo fiirinayo isu socodkan badda cas iyo dhuuxaas maraya ilaa iyo suwayska naalka aad iyo aad isaguna gobolkan buu ayuu qayb ka yahay markaas waxyaabahaas marka la isku dardaro horta gobolku waa gobol runtii muhiima wey ahmiyad leh marka meesha uu ku yaalo khayraadka uu leeyahay dhulbeereedka oo runtii gobolkan ku badan waxyaabahaasa waxaa laga yaabaa marka inay keenaan xasaradaha uu inta badan ku jiro wax ka mida ay u soo jiidaan ama faragelinta gobolka inta badan ku imanaysa ay horseedu noqoto oo dowladaha waaweyn oo kale inay soo hunguriyayaan meeshuu ku yaallaa waxay fursad u siinaysaa mar walba inuu ahaado meel lagu loolabo marka meeshaad ku taallaa marna waa fursad marna waa mushkilad markaad adigu xoog badan tahay meeshaad ku taallaa fursad weeye waad ka faa'iidaysan kartaa laakiin haddaad daciif tahay meeshaad ku taallaa marka qaarkood lagu duldagaalamaya waa saas marka hadda xaaladda uu ku sugan yahay gobolka sidaas ah bal ka waran
sideedda gobol hadda aan sheegnay qaar badan oo ka mid a dagaalla hadda ka socda hadda meelaha ugu dandambeeyeen waa suudaan suudaan si guud taariikhdeeda waxay ahayd waxaa loo idhahdaa dalka ugu ugu dhul ballaaran qaaradda afrika ayay suudaan ahayd markii ay xorriyadda qaadatay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkiibay ingiriiska iyo iyo masaaridoo si u wada socday ayay xorriyad ka qaadatay markiiba dagaal baa wuxuu ka bilaabmay gobolkan koonfureed ee southern ee suudaan la odhan jiray dagaaladaas waxyaabo badan baa dabada ka riixayay gobolkan koonfurta suudaanna meelaha khayraadka ugu badana shidaalkii waxaas ay ku jireen buu ahaa aduu gabagabadiisi waxay ku dhammaatay in dalkaas la kala jaro oo qaybta koonfurta suudaan ay dowlad gaara noqoto waxay iyagana dagaala ka dhaceen gobolkii galbeedka ee daarfuur iyadana mushkiladeedii weli lama xalinin waa meesha marka dambe janjawiidka iyo nimankan rsf la yidhahyo ay kasoo bixi doonaan tabashooyinkii noocaasee jira baa markaa nidaamkii cumar xasan albashiir uu waagaas meesha ka baxay nidaamkii markaa meesha ka baxay dalkii oo dhaqaale ahaan iyo cunaqabatayno badan oo bannaanka kaga yimi waxaasna muddo ay ragaadiyeen ayaa markaa waxay keenay inay inqilaabkii wixii u eegaay cumar xasan albashiir xukunka lagaga qaado iyo raggii dabcan xukunka la wareegayo laftooda xukunka siduu u ekaan lahaa ku heshiin waayo tusaalahaan kale rsaftani waxaa niman asal carbeed leh oo loogu talagalay qaab macawisleynimo ah inay uga dagaalamaan meesha la yidhaahdo daarfuur marka alburhaan iyo marka dambe xameti waxay ku heshiin waayayaan ciidankan wixii laga yeeli lahaa dalkiina labadoodaa wada xukumo daban burhaan wuxuu isku dayayay inuu ciidanka janjawiidka ciidanka qaranka lagu daro xametina wuxuu arkaya haddii ciidankaa lagu daro ciidanka xoogga dalka haddii lagu daro inay taas macnaheedu tahay inay awooddiisa gacantiisa ka baxday gacanta alburhaan gelayso taasaa markaa waxay keentay hadda mushkiladan cusub ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii bilaabantay ee markii dambena dagaalka weyn isu bedeshay suudaan marka hadda dagaal weyn baa ka socda runtii imaaraadku waa xoogga ugu weynee taageeraya r s f ilaa hadda inta la ogyahay warbaahintu waxay sheegaysaa dowlado kale oo maaragtay gadaal kasii taagan imaaraadka inay jiraan sida yuhuuddo kale la sheegaa yuhuudda waa la sheegay xataa warbaahintu waxay soo bandhigaysaa laleeyahay hub laga keenay jayna iyo hub laga keenay ingiriiska iyo in lagu arkay r s f marka laakiin actarka ugu weyna ama laacibka ugu weyna hadda iyaga taageeraya muuqda ismuujinaya imaaraadka wey dee markaa gobolkii daarfuur qaybo badan oo kamid ay lasoo wareegeen kordofaan wax kamida bay la wareegeen marka galbeedka dalka iyo iyo koonfurta dalka qaybo ka mid a hadda iyagaa jooga alburhaan caasimadiisii wuxuu bedeshay bord sudan oo waqooyiga dalka xeebta ku taala isagana waxaa laleeyahay turkida iyo masaarida iyo wixii kale uu heli karo ayaa isagana taageerayaal u ah marka dagaal maaragtay labada qoloba ay haystaan cid kaloo ay ku tiirsan yihiin oo u muuqdo weli dagaalkaasi maaragtay inaan natiijadiisa weli la saadaalin karin ayaa suudaan ka socda dee mushkilada badan baa ka dhashay inta hadda dagaalka cusub socday dad boqol iyo konton kun oo qof oo rayida ka badan baa waxaa la leeyahay way ku dhinteen marka suudaan walaal halkaas maraysa waa gartay aan u imaano marka etoobiya iyo waxa ka socda waxaa nagu maqaala ah in xiisadda etoobiya ka taagan iyo gobolkii tikreega ee t b l f t in xiisadaas iyaduna ay dib usoo noolaatay
etoobiya markii nidaamkii mingist xayla maryam uu dhacay koob iyo sagaashankii etoobiya maadaama qoomiyadaheeda iyo kala duwanaanshiyaheedu ay badan yihiin nidaamkii mallas iyo t b l f waxay qaateen aragti ah in etoobiya federaal lagu maamuli karo in dowlad dhexe oo adisababa looga taliyaa aanay dadkan kala dadwan ee tabashooyinka badan qaba inaan la isku hayn karin saas daraaddeed waxay qaateen nidaam federaalism ah oo awoodda wax ka mida dadka loo sii daynayo qoomiyadaha inta kalena aad sababa lagu haynayo taasi markaa waxay keentay inay qoomiyadihii iyo kala duwanaanshiyihii uu sii faafo oo qolo weliba ay dentatigeediiyo abtirsiimadeediiyo qoomiyadnimadeediiyo waxeedii ay dib u soo noolaadaan sagaal maamul baa waagaas loo qaybiyey markii dambe waxaan filayaa mid kale ama laba kale wax saasaa kusoo biiray ilaa koob iyo toban maamul bay markii dambe gaadhay oo federaal ah oo federaal ah koob iyo tobankaa maamul markaa waxay ku salaysan yihiin qoomiyad bay ku salaysan yihiin qoomiyadda axmaaradu maamul gaara loo sameeyey tigrayga maamul gaara loo sameeyey oromada maamul gaara loo sameeyey canfarta saasaa loogu sameeyey waa garta markaa ugu yaraan soddon sannadood waqti ku dhow ay t b lf horta dalka sidaas ay ku xukumayeen markii markaa nidaamkii t b lf intaanay meesha ka bixin tabashadii qoomiyadahu waxay keeneen in nidaamkii t b lf uu sii socon kari waayo gaar ahaan markii males uu meesha ka baxay waxay keeneen qoomiyadii oromada gaar ahaan oo aadisababa iyo dhulkeeda ka agdhow inay kacdoonna bilaabaan kacdoonnadaasi markii ugu dambeysay markaa waxay sababeen ama jabhaddan maxaa lee waxay ururka ay qeero u bixiyeen ee dhallinyaradooda ahaa mar kacdoon dhalinyaro oo diida nidaamka t b l f ama kuwan maaragtay hadda markii dambe axmaarada deegaankooda ka dhacaya faanada oo kale iyo wax lamida aduu arrintaas waxay qasabtay t b l f inay dalkii xukumi kari weyda waa marka markaa kacdoonka uu ku iman doono abiy axmed xukunka uu ku imanayo abiy axmed markaa wuxuu qaatay aragti ah haddii qoomiyadnimadani ay sii socoto in etoobiya ay kala tegi doonto isagu intii dadaalkiisa markaa wuxuu ku dadaalay in federalismka si dhaba aanu u tirtirin laakiin awoodaha wax ka mid ah uu adisababa ku soo celiyay ama ugu yaraan ethoobiya loo qaybiyo nidaam federalisma oo ka duwan kii qoomiyadaha tusaalahan kaloo gobol ku salaysan qaybta waqooyiga maamul gaara laga dhigo oo ay ku wada jiraan canfar iyo tigra iyo amxaara qayb ka mida ku wada jiraan galbeedka maamul gaara loo markaa qoomiyadnimada meesha laga bixiyo oo nidaam federalism oo professional oo gobol ku salaysan halkuu qoomiyad kaga salaysan alaha la sameeyo taana qoomiyadaha badankooda way ka dideen waxay u arkeen inay xoogaa ay caqabad ku tahay marka shakigaa laga qaaday maxaa la yidhaahdaa abi axmed inuu federalismkii burburinayo qayb ka mid abay kacdoonaa bilowda marka oo maamul goboleedyadii haha meeshii ugu horreysay markaa laga dareemay in laga hortago maxaa la yidhaahdaa tallaabooyinka abiya soo socda gobolka tigrayga waxaa kaloo iyaduna runtii muhiim u hay tahay in la xuso tigrayga ama maamulada kale xilligii males waxaa loo sameeyey waxaan loo bixiyey leopolisk waa ciidamo gaara oo paramilitaria oo ciidamada maxaa la yidhaahdaa maxaa wasaaradda gaashaandhigga hoostaga ama ciidamada qaranka waxa la yidhahdo ka madaxa bannaan oo maamul goboleedku uu gaar u leeyahay ciidamadaasaa markaa maamulada badankoodu ay samaysteen ciidamadaas markaa ciidamo arxan daran loogu talagalay dadka deegaamada in lagu caburiyo whatsoever laakiin isla ciidamadaasa markii dambe waxay noqdeen caqabada ugu weyn ee uu wajahay ninka la yidhaahdo abi axmed maamul weliba wuxuu haystay kumaankum askari oo hubka fudud ku hubaysan oo deegaanka ka soo jeeda qoomiyadiisa daacado meeshii koowaadee markaa laga dareemay kacdoonka noocaas wuxuu noqday tigray sidoo kale wuxuu hubay abi axmed wuxuu hubay ciidanka ugu badan iyo hubka ugu badan iyo farsamada ugu badan kuwa haysta inay tigray yihiin maadaama mala zanaawi iyo jabhaddii hadda dhacday iyo kaadiriintii addis ababa xukunka lagala wareegiyo wixii o dhammi gobolka tigrayga ay isku urursadeen meesha dagaalka koowaad ka bilaabay markaa dib waxay noqday daban tigrayga tigrayga markaa dagaal adag baa la galay oo laba sannadood markii hore abi axmed wuxuu qiyaasayay bilo ayuu dadka u sheegayay in tigrayga lagu soo afjari doono laakiin mararka qaarkood waxaba xagga kale isu rogi gaadhay mararka qaarkood ba tigrayga waxay kasoo agdhawaadeenba inay adsababa ay kusoo dhawaadaan haddii aan la heli lahayn taageerada cirka ee maxaa la yidhaahdaa imaaraadka waxaba dhici lahaydba inay tigraygu ay taageerada dhulka ee eritrea inay soo jeeri lahaayeen maxaa la yidhahdaa ciidamada xoogga dalka etoobiya waxaa kaloo jiray maxaa layidhahda abi axmed uu taageero ka helay qoomiyadihii ku kacsanaa tigrayga tigrayga maadaamay muddo dhulka xukumayeen dad badanoo gacantoodu ay gaadhay oo la culloobay baa jira oo deegaanka ama dhul ay xoog ku qaateen axmaarado kale dhul bay xoog kaga qaateen eritreyaanka laftooda waa kuwii tuulooyinkii lagu dagaalamay xoogga ku haystay marka qoomiyadiina wuxuu ka helay marka taageero ka helay gaar ahaan axmaaradii uu taageero ka helay uu ku yidhi dhulkiinii ay tigraygu idinka xoogeen waa kasoo qaadan karta eritreyaankiina taageero ka helay wuxuu ku yidhi dhulkii eritreyaanku ay tigrayga xoogga idinkaga haysteen waanu idiin soo celinay waxaan rabnaa inaad tigrayga nala dishaan taageerada noocaas marka waxay keentay in tigrayga gacmo badan oo wada socda ay ku dhacaan ugu dambayntiina waana laga adkaaday heshiiskii britoria markii dambe waatii la galay heshiiska britoria wuxuu sheegayaa in kastoo tigrayga laga adkaaday haddana in la tirtiro abi axmed uu ku guuleysan kari waayo quwadooda iyo awoodooda meesha laga saaro lix boqol oo kun oo qofoo tigray baa dhintay baa la yidhahdaa oo shacab leh oo dadkii dagaalamayey leh laakiin haddana arrintaasi may suurto gelin in tigrayga la tirtiro marka heshiis baa la galay britoria labadii kun iyo labaiyo labaatankii meelaha heshiiska britoria abi axmed uu la galay markaa tigrayga haddana waxay furtay fawdo kale waxay fawdo ka furtay gobolka axmaarada axmaarada waxay arkeen in lagu dangaaday kadibna cadowgoodii lala heshiiyey iyadoo aan lagala tashanin iyagana loo soo jeesan loo soo jeesato waxaa kaloo ay dareen weyn ka qaadeen goboladii markii hore axmaaradu ay sheeganayeen in dhulka tigrayga ka tirsanaan jiray intii dagaaladu socdeen axmaaradu way qabsadeen goboladoodii way soo ceshadeen heshiiskii britoria waxaa lagu qoray dhulka inay tigraygu leeyihiin oo axmaaradu ay ka bixi doonaan marka axmaarada waxayqaleerta waxay qaateen ah in maxaa la yidhaahdaa abi axmed uu dantoodii ku gaadhay kadibna uu ballankii kaga baxay cidda dambe hadda bartilmaameedka noqon doonta iyaga yihiin oo tigreyguna ay bartilmaameedsan doonaan ciddii kalena ay bartilmaameedsan doonta waxaa kaloo isaguna dareen ka qaaday heshiiskaas taliska asmara oo u arkay in lagu guuray maxaa la yidhaahdaa ciidan badan iyo saanad badan iyo farsamo badan dagaalka tigreyga ay kaga baxeen markii dambena lala heshiiyey tigraygii iyadoo aan waxba iyaga laga weydiin wax doora ku lahayn maxaa la yidhahdaa wax doora aanay ku lahayn heshiiska t b l f dhulkiin inay ka baxaan dhulkiin inay ka baxaan oo ciidamada eritreanku ay ay dalka ka bixi doonaan arrintaas markaa waxay abuurtay mar kale in ay abi axmed indha kuwii hore ka duwan ay kusoo fiiriyeen axmaarada inay kusoo fiiriyaan sidoo kalena eritreanka tallaabo kaloo abi qaaday waxay ahayd inuu isku dayey inuu ciidamadii leopoliska markaa si guud u hubkadhigis ku sameeyo gobolka axmaarada markaa ku xiga meelihii la sheegay in hubka dhigis la samayn doono axmaaradu markaa waxay qaateen go'aana inay go'aankaa kasoo horjeestaan markaa dadkii dhallinyarada ahaa ee markii hore mudaharadaayay ee faanadii waxa ahaa maleeshiyaadkii dagaaladii tigreyga lagula dagaalamay ka qayb galay qaybo badanoo kamida liyu booliskii laysku dayay in hubka laga dhigo iyaguna markooday kacdoon u gaara sameeyeen waxay dhaheen waa ka baxanay maxaa la yidhaahdaa allegianska ama taageeradii abi axmed dhulkaygaan difaacanayna axmaaradin markaa jabhad kale oo mararka qaarkood la dhihi karo t t b f kamaba hawl yara ayay dhulkoodii ka bilaabeen eritreankuna wixii farsamo ay siin karayeen way siiyeen waxaa kaloo iyaduna runtii xiise leh intuu abi axmed waxaa ku mashquulsanaa wuxuu xidhiy dhex maray t b l f kii shalay maarata lala dagaalamay iyo eritreanka laftooda oo iyaguna istaraatiijiyaddooda ka fahmay inay inay iskaashadaan oo abi axmed u midoobaan marka t b l f iyo iyo iyo asyaasa fawarqina mar kale wax ku heshiiyeen wax nuxurkiisu yahay in abi axmed maarata la iska wada dhe marka xidhiir baa waqooyiga etoobiya ka abuurmay u dhexeeya faana oo axmaara matalaysa t b l f oo tigreyga matalaysa iyo eritrea oo dowladda iyaduna etoobiya ay saseegan yihiin marka waqooyiga etoobiya oo dhan waxaad moodaa saamaynta eritrea inay hadda ku baahda oo etoobiya awood ahaan xilfigeedii uu aad u daciifay waa gartay hadda maxaa ka jira in abi axmed markii talada uu yimid sida aad sheegtayba waddanka xiisad ayuu cagaha u geliyey iskudayadii iyo damacyadii uu higsanayeyna wax weli maysan u suura galin sidaas daraaddeed marka maanta xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa militari ee dalka uu ku hogaamiyey iyo colaadda ilaa iminka taagan etoobiya maxay ka dhaxashay
burbur bay horta ka dhaxleen waxay yidhaahdaan warbixinaha qaarkood hadda inta taariikhdan dambe la xusuusto ciidamada etoobiya xilliga ay ugu tabarta yaraayeen ama ugu kala daadsanaan badnaayeen ayay ku jiraan oo abi xataa hadduu tallaabo militari qaado waxa uu ka heli doono oo badan ma la garanayo ciidamada etoobiya aad bay u kala daadsan yihiin dagaalka tigreyga dhaawac weyn baa ku gaaro aad bay ugu burbureen kan hadda oromada ay kula jira ay amxaarada kula jiraan hadda faana aan ka warramaynay maaragtay dhib weyn baa ku gaadhay kan oromada ee addis ababa duuleedkeeda ka socday oola ay kula jiraan maaragtay wax weyn baa kasoo gaadhay gudaha way kala daadsan yihiin oo qoomiyadihii tafraaruqooda iyo maaragtay ishaynta guduhu aad bay u xoogan tahay abi axmed markaa xoog ballaaran oo etoobiya hadda uu dagaal ku qaado si guud ma hayo laakiin waxaa iyaduna muuqata waxay yidhahdaan saad dadkaaga gudaha u midayso waxaad u baahantay cadow bannaanka inaad abuurto marka abi hadda inuu muujinayo inuu cadow bannaanka abuuro inuu aragti weyn dadka u abuuro dadka wax ka qora qaarkood waxay sheegaan inuu abi yahay nin taariikh jac marka inuu rabo inuu xaqiijiyo waxyaabaha hadda ay sheegaan waxaa ka mid ah webigii nayla maalintii dhawtala xadhigga laga jiraay oo dabcan malla zanaawi uu bilaabay oo muddo soo socday hadda wuxuu ku darsaday bay yidhahdeen waxyaabaha taariikhda isagu xaqiijiyey isaga bogagiisa ku qormaayay markaa sidoo kale wuxuu rabaa inuu etoobiyana dekad u sameeyo siduu dooraba ha ugu helay marka qof jecel inuu taariikh ka tago ayay ku sifaynaya marka tallaabooyin aan la qiyaasi karin baa ka iman kara laakiin hadda xaaladda muuqata waxa weeyaan in dadkoo dham ay tilmaamayaan etoobiya eritrea xaaladooda inay dagaal aadi karto marka hanqaltaagan badda soomaaliya badda eritrea marku dhac mar dagaalkan masaarida marka waxaas oo dhan waxaad leedahay waa wax uu ku doonayo inuu cududa gudahana ku mideeyo dadka etoobiyankana ugu soo dhiciyo wax un uu mustaqbalka taariikhda u gali karo waa gartay maanta bal ka waran sidee dhulka loo kala haystaa mucaarad iyo dowlad intaba maamul goboleedyada aad noo sheegtay ee kala qaybsamay imise ayaa taageersan dowladda imise ayaa mucaarad ah bal awoodda maamul ee ka jirta hadda gudaha etoobiya suurad naga sii
horta etoobiya yaa wax taageersa inta badan waa adagta maadaama oo dadku ay aad u kala duwan yihiin laakiin waxa keliyan hubnaa waxa weeyaan gobolka tigrayga intiisa badan inay gacanta jabhadda tigrayga ay ku jirto waxaa kaloo rabnaa waxa weeyaan magaalooyinka waaweyn iyo wadooyinka halbowlaha marka laga reebo in gobolka axmaarada intiisa badanna faano ay ay si uun u xukunto waxaa kaloo dhognahay jabhaddu inay kacdoon hubaysanoo mararka qaarkood adisaababa gudaheeda maaragtay bartilmaameed ka sameeya inay iyaguna ku jiraan waxaa kaloon ognahay in taryaanka ay isu diyaarinayaan inay dagaalamaan oo natiijada ka dhalan doonto aynaan garanahayn qodobadaasoo dhamme marka waxay taageeraan jabhadda oromadu waa tanaan leeyahay daadsama waxa laga yaabaa inay bartilmaameedya ka sameeyaan marka abi taariikhiyan wuxuu isku dayayaa inuu oromada u muujiyey inuu yahay qofkii ugu horreeyey oo oroma etoobiya xukuma saas daraaddeedna uu mudan yahay inay taageeraan marka waxa laga yaabaa taasi mararka qaarkood inay taageeradii ugu badnaayee oromadu ay kacdoonkiisa kaga horiman lahayn marka qaarkood aanay dhicin oo dad badan weli isaga ay u arkaan inuu yahay wiilkoodii oo qoomiyada kale ay xukunka ku hayaan laakiin waxa xaqiiqadahi waxa weeyaan dad badan oo oromo ah inay qayb ka yihiin halganka la doonaayo in abi axmed xukunka lagaga qaado waa gartay waxaa jiray maqaal ay qortay the economist oo ay ku sheegaysay in jenaraalo oromo ah kuwa tigree ah kuwa amxaaro ah iyo jabhado badan oo dowladda kasoo horjeeda inay suudaan ku shirayaan garabna ka herayaan eritrea ujeedkan uu yahay in abi axmed gebi ahaanba la rido dhaqdhaqaaqaas intee ayuu la egyahay
eritrea dee colaad muuqataa ka dhaxaysa hadda iyagiiba abi axmed cid kastoo abi axmed ka soo horjeeda inay taageeraan farsamo ahaana wax la dareemi kara we sidoo kale etoobiya iyo suudaan xidhiirkoodu ma wanaagsanay sanadadii ugu dambeeyey weliba etoobiya waxaa lagu tuhunsan yahay inay dhinaca arsf ay la jirto xitaa haddaanay si muuqata arrinkaa u sheegin inay arsf taageersan tahay oo burhaankan hadda maaragtay isu dhigaya inuu yahay hogaamiyaha suudaan inay etoobiyaanku kasoo horjeedaan taasi markaa waxay keenaysaa suudaaniyiintuna abi axmed wax kastoo iyaga kasoo horjeeda inay ka shaqeeyaan kulanka markaa waa ujeeddo muujinaysa inay eritrea iyo suudaan iyo dabcan masaarida oo aan iyagu marna ka maqnayn iyo dabcan turkida oo laga yaaba inay farsamo ahaan si uun ugu jiraan dhammaantood ay doonayaan inay meel uga soo wada jeestaan xukunka abi abina dabcan wuxuu haystaa imaaraadka rsfna iyaguna waxay haystaan imaaraadka iyaguna ayaa iyaguna garabkooda marka loolan lagu kala doonayo inuu etoobiyana ay doonayso inay dagaal etoobiya ku qaado ugu yaraan casab ay gacanta ku dhigto hal mar kadibna wixii ka dhacaa la fiiriya markaas iyo jabhadahanoo doonaya intaan abi axmed intaanu ku guulaysanin duulaankiisa inay iyagu kaga horeeyaan ay gudaha ka curyaamiyaan daalamahaasaa ayaa u dhexeeya jabhaduhuna inay meeshaa shir ku yeesheen wixii farsamo ay kala qaateen daba warbaahintu way qoraysa waa gartay eritrea iyo etoobiya dhowr jeer xiisadaha way kaceen haddana way degeen labada dowladoodna dabcan damacyo ayaa ku jira tana dhul ay damac kaga jiraa tana bad ayay raadinaysaa xiisaddii hadda ugu dambeysay sidee bay ku qarxday xiisaddan hadda la leeyahay dagaal ay qarka u saaran yihiin sidee bay ku bilaabatay waxay dareemaysaa etoobiya in jabhadaha gudaha kula dagaalamaya meelaha ugu weynay wax ka helaan ay eritrea tahay hadday tahay t belefon hadda ka warramaynay iyo say isku yihiin nidaamka asmara hadday yihiin kuwa ka dagaalamaya amxaarada ama kuwa oromada ama kuwa tigrayga jabhadahaasoo dhan meesha shidaal fiican ay ka heli karaan inay tahay eritrea saas daraaddeed ninka la yidhaahdo abi axmed wuxuu dareensan yahay in qayb dalkiisii ka mid a ay eritrea faragelin ku hayso marka maadaamaad adigu faragelin igu hayso aniguna inaan ku farageliyo dhulkaaga qaybo ka mida aan si un ku qabsano ayaa horta dareemada ka mid a waxaa kaloo iyaduna dareemada ka mid a labada dhinacba waa run damacayay leeyihin damaca asiyaas afawarqiya asmara jooga damaciisu waxa weeye etoobiyada xooggan intii la weeqi kara in la weeqo oo isagu u arkay inay jiritaanka eritrea caqabad ku tahay dabcan waanay ku tahay abi axmedna damaciisa ugu xoogani waxa weeye sidii hadda aan sheegaynay kow jabhadahan lagu soo hubaynayo inuu maaragtay isaguna wixii uu samayn kara sameeyo dabcan waanu ku guulaystay inuu gblf lefteeda kala jabiyo qayb uu dhinaciisa soo marsado laakiin xaqiiq ahaan labada damac ee magaalada mar walba kala yaalay ee markii horena dhowr iyo sagaashankiina sababay in la isdilo markii horena sababay in la kala go'o damacyadii dee weli way jiraana may dhammaanin marka marxalad bay yara degeen laba sannadood saddex sannadood kadibna dib bay u qarxeen marka wixii sideed iyo sagaashankii keenay in labada dowladood isdilaan ee koob iyo sagaashankii keenay in la kala go'o ayubaan isleeyahay haddana way keeni karaa inay markale isdilo waa gartay xiriirka marka eritrea iyo t b l f ka dhexeeya intee ayuu la egyahay suuragal ma tahay in eritrea ay u suura gasho inay gobolka tigre ku darsato oo heshiis dhaca oo ay ku midoobaan oo etoobiya inteeda kale ay kaga go'aan oo eritrea ay ku biraan suuragal ma tahay hadalhayntaasi walaal faysalo way jiri jirtay waagii hore ee abi xukunka yimidba inay tigraygu doonayaan inay go'aan oy eritrea ku darsadaan dabac noocaasi wuu jiri waxyaabaa damacaa keeni jirin waxaa ka mid ah inaan loo arkahayn tigraygu inay yihiin hadday gooniysataa ku dhawaaqaan iyaga keligooda inaanay isbixin karin oo dhexdana ay u galaan laba dowladood oo labaduba iyaga cadow u arkaan marka waxaan isleeyahay duruuftu waxay ku qasabtay tigrayga horta inay la heshiyeen eritreyaanka eritreyankana duruuftu waxay ku qasabtay abi axmed si ay u jilcin karaan inay cadowgiisa saaxiib ka dhigtaan iyaduna waa caadi lakiin waxaan isleeyahay haddii la yidhaahdo tigraygu intay go'aan bay eritrea ku darsami doonaan meeshaas waxaan isleeyahay waxaa la gaari doonaa marka kala furfurka ugu dambeeya etoobiya la gaadho ee qolo waliba meeshay doonta ay iska aado waxaan isleeyahay taas wax la qariibsan kara maaha inay marka eritrea ku biiraan iyo in damacoodii hore ay soo celiyaan waa inay etoobiyada weyn maamulaan yaa dhow
waxaan isleeyahay labaduba horta waa waa fog yihiin marka loo fiiriyo waaqacadda geeska afrika sida u socdo waxaan isleeyahay labada aragtiyoodba hadda waa fog yihiin inay isa soo abaabulaan oo etoobiya waxay ka mid tahay dalalka inta taariikhdooda la yaqaanaba xoogga lagu xukumi jira etoobiyana etoobiyada hadda koob iyo sagaashankii maaha qoomiyadaha badankoodu way hubaysan yihiin etoobiya waxaa xoogeystay waxa nationalismka la yidhaha ama qoomiyadda la yidhahda aad buu u xoogeystay qolo waliba waxay ku dadaalaysaa inay qolada kale intii ay iska dhicin karto ay iska dhiciso hadday tigraygu gooniystaa ku dhawaaqaan lama qariibsan kara inay qaar kalena iyaguna ay gooniystaa ku dhawaaqaan marka etoobiyan kale oo usii farfadhiyo oo sugaaya tigraygu intaysa soo hubeeyaan inay qabsadaan waxaan isleeyahay waaqicii koob iyo sagaashankii waaqicu waa ka duwan yahay etoobiya waxaa ku nool qoomiyado kale oo etoobiyana oo ka hub badan oo laga yaabo inay ka tira badan yihiin oo laga yaabo inay ka saaxiiba bataan mustaqbalka oo axmaaradan ugu horreyso ayaa etoobiya gudaheeda ayaa ku nool oo duruufta tubialafaan malaha u saamixi karin inay mar kale etoobiya oo dhan ay wada xukumaan marka waxaa laga yaabaa inay isku dayan inay etoobiya xukumaan lakin waxa laga yaabaa maxaarada damaceeduna inuu saas yahay waxaa laga yaabaa oromada oo uga dhow aadis ababa inuu damacoodu saas yahay marka waxaan isleeyahay inay hal mar intay quwad intaas leeg helaan ay etoobiya oo dhan qabsadaan weliba hadda faragelintii dibadduna badan tahay oo dowlado badan oo meesha damac ka lihi ay jiraan waxasle tblf malaa uma sahlanaan doonto inay sidaa fudu aadis ababa kusoo gaaraan waayo labadii kun iyo labaatankii wixii dhacay waa waa la wada fahamsan waxaan isleeyahay inay go'aano eritrea ku biiraan iyaduna waxay keensanaysaa in nidaamka dhan ee etoobiya uu isaguna kala daato oo qolo kalena ay meel kale iskaga biiraan oo canfarta jabuuti iskaga biiraan oo soomaalidu soomaalidan kale iskaga soo biiraan oo eritreyaanka maxala suudaaniinta qaar iska raacaan oo qolo weliba hortaa furan ay noqoto taasina markaa waa etoobiya oo kala dhaqaaqda yugoslaafiya wadadeedii martay wa eritrea lafteeda waxaa laga yaabaa inaanay rabin hadda albaabka weyn inay isku furto oo loo arkay inay dal qayb ka mida ay xoog ku qaadatay in loo arko marka waxaa laga yaabaa eritreyaanku inay danaynayaan inay tigrayga ka dhigaan meel buffer zone iyagu ka taliyaan hadduu doono magacahaan etoobiya ha ka mid ahaado laakiin meel iyagu ka taliyaan ciidankoodu joogo lacagtoodu ka shaqayso xuduuduhu isu furan yihiin ay ka ilaashadaan maxaa la yidhaahdaa etoobiyana ay ku toorjargareeyaan wixii markaa kusii xigaa markaa laga sii fikiri karaa
suuragal ma tahay marka hadda makuu muuqataa warbaahinta sidaad la socotaba maalmahan waxay aad u qorayaan in dagaalka etoobiya iyo eritrea uu yahay keliya masalad wakti oo in uu dhaco oo keliya la sugayo dagaalkaas inuu aad u soo dhowaaday oo hadda inuu qarxo ay suuragal tahay suuragal ma tahay oo makuu muuqataa mase jiraan dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu baajiyo oo hadda soconaya
inuu dagaalku dhaco warbaahintoo dhan way way saadaalinaysaa warbaahintoo keliya xataa maaha waxay leeyihiin dadka khubrada ciidanka lala hadlay waxay muujinayaan inuu dagaal dhici doono intaasoo keliya maaha talisyada labada labada gobol sababa iyo iyo asmar xataa iyagu waxay afka ka sheegayaan in xilligii dagaal dhici lahaa la gaadhay dhowaan wasiirkooda arrimaha dabadda etoobiya wuxuu si rasmi u sheegay inay rabaan marka qaarkood waxay dood gelinayaanba madax bannaanada iyo jiritaanka dowladeeda eritrea ayay marka qaarkood dood gelinayaan calaamado muujinaya marka inay rabaan inay dagaal u socdaan ayaa muuqata cid xoogan oo hadda ku hawlan inay inay inay kala dhex gashaan si guud ma muuqato waxaa laga yaabaa xoogaga caalamiga ahi inay labada dhinac ay la kala safan yihiin haddii marka aanay dhicin in labada maamul ee adisababa iyo asmar midkood haddii wax iska bedelaan waxaa laga yaabaa inuu dagaalka baaqo haddii tusaale ahaan oo kale xukunka adis ababa laga si uun looga wareejiyo abi axmed ama xukunka asmara wax iska bedelaan kala wareeggaa xukunka ayaa dhici karaa waxaa laga yaabaa inuu keeno inaanu dagaal dhicin baa laga yaaba laakiin calaamado badan oo muujinaya inay labada dowladood labaduba ay dantooda hadda ka dhaxarkaan inuu marxaladan dagaal dhaco ayay warbaahintu ay soo tabinaysaa waxay warbaahinta qaarkood tabinayaa in hub loo daabulayo xuduudka oo maaragtay ciidamadii lagu daabulayo oo hubkii iyo gaadiidkii maaragtay xuduudaha meelaha loo daabulayo in maaragtay ciidamayn badan labada dhinacba ay ka jirto dadkii dhalinyarada ahaa la ciidamaynayo waxyaaba cajiibka warbaahinta qaarkood sheegaya waxaa ka mid ah saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey dadkii dhalinyarada ahaa ee dugsiyada sare ka baxaayay ethoobiya imtixaanadii waa la daadiyey si aanay jaamacadaha iyo meesha usii aadan ciidanka u galaan markaa si ku talagala ayaa waxaa loo ridayaa kumaan kun kun oo arday oo dugsiga sare ka baxay baa laleeya imtixaankii maad gudbin fursadda keliyaad haysataa ardayga dhaca marka waana waana ciidanka ciidanka ku biirta waayo jaamacad iyo fursad kaloo waa loo nololeed diyaariyey kuma taalabaa loo sawiraya Mhm.
marka ciidamayn baa iyaduna labada gobolba ayaa ka socota marka waxaa laga yaabaa inay wax kale oo si u yara baajiya inay dhacaan inuu dib loo yara riixo waa laga Mhm.
yaabaa xiisada oo masaaridoo dabcan qayb ka ah hadday wax iska bedelaan etoobiya masar hadday wax iska bedelaan xaaladda suudaan hadday wax iska bedelaan waxaasoo dhan waa waa la fiirin karaa Mhm.
laakiin waxaa si u muuqda inay labada dhinacba hadda u muuqdaan inay u diyaarsan yihiin horta inuu dagaal dhaco inuu dagaal dhici karo waa gartay ee, dhowaan waxaad qortay maqaal aad ciwaan uga dhigtay ee, in la joogo xilligii la kala qaybsan lahaa etoobiya Ee, maxaa ee, maqaalkaas aad ku dhistay ee, oo muujinaya in marxaladaas sida aad sheegtay ay tahay Een, waa saadaal guudun waa analysis falanqayn kooban weeye Mm, marka laga shidaal qaato waaqaca taariikhiga ee etoobiya marka horeba ay ku samaysantay mhm, oo ahaa dad la isu soo ururiyey mhm, etoobiyaanku waa dad ururisa weeye la isu keenkeenay wey.
mhm, marka la fiiriyo dadkii la isu keenkeenaye gudaha ku noolaa iyo maanta wadajirkoodu siduu maaragtay daciifka u yahay mhm, marka la fiiriyo dadka wadajirkooda waxaa xoog ku hayn jirtay kolba qolaa xoog ku hayn jirtay mhm, maanta in la la'yahay cid wixii xoog isugu haysa mhm, oo dhinacyadii oo dhan aad mooday inay awoodoodu iska aglowdaan mhm, marka la fiiriyo darafyada dagaalada ka furan mhm, ee, marka la fiiriyo faragelinta bannaanka ka imanaysa ee damacyada kala duwan leh oo iyaduna runtii xoog badan marka la fiiriyo Mhm.
waxyaabahaasoo dhami waxay muujinayaan in ay soo dhowaan karto mhm.
xilligii etoobiya dalalka dariska ay Mhm.
ku kala beeri lahayd oo ay kala qaybsami lahayd Mhm.
Ee, su-aashan waxay noo jiidaysaa su-aal kale oo ah ee, qowmiyadaha maanta ee, Etoobiya ka dhisan waxaa ka mid ah qowmiyad Soomaali ah maamuladii ay qayb ka tahay haddana ee, maalintii dowladda Abiy Axmed inay dhacdo ay qarka u fuushay ilaa maanta waxaa lagu tiriyaa ama ay ka tirsan tahay baa la yidhaahdaa maamulada tabantaabaya Abiy Axmed maamulkiisa sida u sii jiri lahaa ka shaqaynaya weliba midnimada Etoobiya ay ka shaqaynayaan baa leeyahay Soomaalidii Een, faysal horta soomaalida Mm.
ee, gobolkaas degan Mm.
ee, su-aasha runtii aaday muhiim u tahay Een, mala zanaawi intii uu xukumayey ethoobiya Mhm.
goboladan sagaalka ahan ka hadlaynay ee ethoobiya ka tirsanaa afar ka midii waxay lahaayeen awood waxa loo muujin karo hadda inay la mid tahay waxada veto powerka la yidhaha qaramada midoobay oo kale waa afarta qowmiyadoodee xaq u lahaa inay ethoobiya madax ka noqon karaan hadday ra-iisul wasaare tahay hadday madaxweyne tahay hadday wasiirada muhiimka ay tahay Mhm. waa amxaarada iyo iyo oramada tigreega iyo oramada iyo iyo qoladii la dhihi jiray shucuubta koonfureed ee markii Ah.
meles uu meesha ka baxay haylamaariamkii bedelay uu ka Bedelay.
soo jeeda Mhm.
afartaa qowmiyadood markaa xisbiga maxaa la yidhaahdaa la odhan jiray e b r d f Mhm.
ayay asaas u ahaayeen afartaa xisbi baa ku midaysnaa Mhm.
afartaa xisbi waxay lahayn awood veto power oo ay ugu taliyeen ethoobiya inteeda kale ee soo hadhay Mhm.
shanta maamul ee kale oo canfarta iyo soomaalida iyo kuwaasi ay ka mid ahaayeen Mhm.
iyagu taageerayaal bay ahaayeen wax Mhm.
coda iyo wax muhiimad ah ma lahayn kama dhex lahayn xisbiga maaragtay maamulkaas EPRDF.
dhexdiisii ku dhex ayay dulmanaya ku- saas ku ahaayeen soomaalidii markaa meesha degenayd m- ee kuwa maamulka baan dabcan ka hadlaynaa xukunka jooga wuxuunbay sidii kolba qolada kor joogtaa wixii iyagu ay markaa raalli ku yihiin ayuunbay iyaguna raalli ku ahaay haddana waxaa muuqata in jidkii oo kale ay mareen Een, inay mareen ujeeddada ah in wixii abi axmed uu raalli ku yahay ay iyagu raalli ku noqdaan waxay yidhaahdaan etoobiyaannimadu waxay yidhahdaan saddex tiir bay leedahay qofka etoobiyaanka etoobiyaannimadu saddex tiir bay leedahay waxay yidhahdaan kow horta waa inaad christian orthodox aad tahay saas daraaddeed qofka christian hadduu yahay hadduu madhab kale yahay xitaa ethoobiyan dhalada maaha bay yidhahdaan marka qofka etoobiyaanka horta waa in christian orthodox waa inuu yahay. laba waa inuu magaca axmaara leeyahay haddii magaca axmaara aanad lahayn taas waxay keentay eh, iminka tusaalahaan kale dhulka oromadu ay degan yihiin oo dhan magacii waa laga bedelay waxaa kaloo keentay eh, iskuulin- iskuulinka systemka waxaasoo dhan waa laga reebay dadka Mhm.
oromada ah xilliga ay boqortooyada etoobiya ahay qofku markaa maadaama uu magac oromo leeyahay inta ugu badan dhulkaasna oromun baa Mhm.
deganaan jirtay aabbayaashii dhulkaas deganaa oramadaha waxaa lagu qasbay si ay ilmahooda iskuul u geyn karaan inay magaca maxaariya u bixiyaan marka waxun baa laga yaabaa in dhulkaas lagu arko qof saddexdiisa magacii hore axmaara yihiin markuu sii yara wadana ay magacyo dhalada oo oroma ay oo noqdaan magaca islaamnimo iyo ay soo galaanba ama qaar indijiiniya soo magac iska caadi oo maarata geedigeenii warsamaheenii oo kale ah oo Uu soo oroma galo.
uu galo Mhm.
sababtu waa maxay haddii qof hore magacii am- oroma ah loo qoray iskuulka looma ogolay Mhm. marka waa tiir etoobiyaanimada ka mid ah inaad magac axmaariya leedahay waa Ah.
tiir etoobiyanimada kamid a tiirka saddexaad waxay amxaariga inaad ku hadasho Ha.
qofkii saddexdaas wax laga helo Mhm.
ayuunba horta ethoobiyaana waa Mhm.
aragtidii ay maarata boqorradii kala dambeeyey etoobiyaanku ay ay fidinayeen Mhm.
horta markaa dominationkaas iyo isdhiibiddaa guudee la isu dhiibayo inaad amxaarada u dhowaato inaad waxaa u dhowaataa si guud way jiraayeen waxaan isleeyahay markaa nidaamyada hadda meeshaas ka jira weli waxay sii daba socdaan waxaan isleeyahay hadda waa laga soo gudbay oo etoobiyada noocaas waxaan isleeyahay inay soo laabataa hadda way adkaan doontaa aad iyo aad bay adkaan doontaa laakiin wixii hore ee bulshadu ay labadii boqolee sane ugu dambeeyey hadda ay ku soo noolaayeen ayaa waxaa laga yaabaa weli nidaamka meesha ka jira inay keensanayso inay ka agdhowaadaan kuwa madaxtooyada jooga laakiin waxaa la aamini leeyahay sida aad sheegtay afarta maamul ee markii hore ama afarta qowmiyadood ee markii hore etoobiya maamulayey markii ay hogaaminayeen waddanka taageero ayay ahaayeen laakiin maanta afartii ayaa si kala qaybsantay halkan miyaysan ka muuqan fursad ay dadkii la addoonsanayey ay madaxa kor u soo qaadi karaan halkii kuwii addoonsanayay inay midayaan ay ka shaqayn lahayen suuradda maanta ka jirta jigjiga oo kale suurad aad u foolxun oo aad warbaahin isula dhex maraysa oo waxay muujinaysaa in soomaalidii etoobiyaankii oo kala tagsan inay isu keenayso
waxay diyaaru weliba ay ku dhawaaqayaan midnimada etoobiya inay muqadas tahay qoomiyadaha kale waxay diyaaru yihiin afartaa qolo afarta qolo weliba qolo ka mid oo qolada shucuubta koonfureed la dhaho maarata qoomiyadaha koonfureed oo iyaga laftooda hadda sii kala googoayo aan u malaynaya maamullo kalena inay sii kala samaysteen iyaga inta badan wax meesha lagu yara qurxiyey bay xilligaas ahaayeen etoobiya laakiin laba qoomiyadood baa isku hayn jiray waa axmaaradoo inta badan xukunka joogtay iyo tigreegoo mararka qaarkood ka boobi jiray qoomiyadda saddexaadee hadda soo awoodeysanaysa muuqata waxaweyaan oromada waxaad moodaa dadkii kale inay si uun hadda u sugaayeen ilaa xiliyadan saddexdaa kolba kii guulaysta inay sacabka u garaacaan soomaalida gobolkuna hadda saasay weegyihin waa gartay aragtida marka ee maamul ee jigjiga taalla ee ay u fududahay in etoobiyaanku ay la midoobaan oo midnimadaas ay ilaaliyaan oo dadkoodii ay ka dhasheen ay ku diin iyo ku af iyo ku dhaqanba ahaayeenna ay ka sii cararaan aragtidaas maxaa gadaal ka soo riixaya ummaduhu markay jabaan walaal si guud way way dhacdaa wax caadiyaho la arki kara waaye waana sababtii aanu lahayn dadka soomaalida ee gobolkan meesha ugu muhiimsan iyagaa degan etoobiyadan hadda iscunaysa meelaha ugu muhiimsanee marinada u ah maarata jidadka tareenka iyo dekadaha iyo waxaasoo dhan ka agdhow dad soomaaliya baa degan haddii marka ay noqoto in etoobiya la qaybsado ay kala googodo waa sababta aanu leenahay dadka soomaalida ee gobolkaa degani waxay u baahan yihiin kala furfurka iyo tafaraaruqa gudahooda intay ka baxaan in etoobiyada weynee la qaybsanayo siay qaybtooda uga heli lahaayeen ay ku dadaalaan waa gartay hadda sida aad sheegaysay etoobiya inay kala qaybsami doonto qowmiyad walibana ay haybsan doonto dad wixii u dhowaa waxaa tiri soomaalida inay soomaalida soo raacaan aragtidaas ka waran marka intee ayay la eg tahay qanaacada aad ku qabto in soomaalida soomaalida soo haleelaan marka la kala tago
inay soo haleelaan waa iska war kale laakiin hadda waxaa yaalla waxaan isleeyahay etoobiya hadda say u eeg tahay qolo waliba kuwii ay wixisu ahaayeen ayay wax ka raadsanayaan tusaalahaan oo kale canfartu waxay degan yihiin eritrea waxay degan yihiin jabuuti waxaa kaloo degan yihin etoobiya is urursi iyo isqoomiyadaysi ah sidii jiritaankooda ay u ilaashan lahaayeen ayaa ka dhexeey haddii dagaal bilaabmo oo maxaa la yidhaahdaa eritreyaanka iyo etoobiyaanka iyo waxani ay dagaal dhaco qomiyadda canfurtu waxay ku dadaalaysaa sidii ay u noolaan lahaydee waxaa ishirdamaya ay ugu dhex badbaadi lahayd ugu yaraan dhulkeedana ay u ilaashan lahayd inay inay maxaa la yidhaahdaa ay ay qabsato waxyaabaa kale hadda la saadaalay waxaa kamid etoobiya hadduu dagaal weyne hadda ka dhaco waxaan isleeyahay lama rajaynayo intay axmaaradu soo duusho inay ama diri dhaba qabsadaan ama jigjigii qabri dahre qabsadaan waxaan isleeyahay lama rajaynayo waxaan isleeyahay etoobiya waa la kala qixi doonaa unoo qolo weliba meesheeda ayay dabada la geli doontaa tigreegu waxay ku ururi doonaan maqalle axmaaradu meel bay ku ururi doonaan qolaba meel bay ku ururi doonaan kadibna meelaha xuduudaha qoomiyadaha ah unbaa ayuunbaa la isku dili doonaa waxaan isleeyahay marka qolo kasta oo etoobiya hadda ah qolo kale oo ay wixisu yihiin oo xuduudka dhinaca kale ka joogta ayaa inta badan jirta waxaan isleeyahay soomaalida gobolkaasi duruufo badan oo ku qasbi doona xitaa hadday iyagu maanta maarata ay iska dhagamariyaan duruufo badan oo ku qasbi doona haddii etoobiya xaaladeedu ay sii kululaato waxaan isleeyahay isdhagoolayntu way soo gaaban doontaa waa gartay hadda taas waa soomaali galbeed aan kasoo sheekaynay aan u imaano soomaalidii kale ee koonfurta iyo waqooyiga hardankan gobolka ka soconaya qeyb ayay ka tahay waxaad og tahay waxay noqotay fagaare lama huraan oo ah dagaalada soconaya boosaaso ayaa leeyahay suudaan dagaalka ka socda ayay ku xiran tahay berbera sidoo kale waad og tahay waxay noqotay saldhig weyn oo imaaraad iyo maraykan iyo ay beys ka dhigteen sidoo kale muqdisho hogaankeedii waad aragtaa marna adis ababa jiidanayso marna cc uu jiidanayo soomaalida koonfurta iyo waqooyiga jooga bal doorkooda hardankan soconaya muxuu noqday
walaal soomaalida jamhuuriyadda jooga dee nidaam mideeyo oo aragtidooda waxaas ku aadan ka go'aan qaata horta iyaguma laha marka tuulo kasta ninka jooga sa isagu wuxula muuqdaan ayuu horta ku waajahaya way jiraan dee maaragta warbixino laga qoray kii ugu dambeeyey middle east uu qoraayay inay boosaasa ay tahay meelaha ugu badan ee rsf wax loo marina waxaan dhegaysanaynaa xukuumadda xamar mid wasiirka ah oo sheegaya isagu qiraaya inay boosaaso laga raro alaab rsf ay leedahay haddana warbaahinta caalamku ay qorayso soomaaliya maxaa la yidhaahdaa duulaanka ka socda meesha la yidhahda suudaan meesha ugu badan ee xataa calooshooda u shaqaystayaasha suudaan ka dagaalamaya laga soo dejiyaa inay soomaaliya meelo ka mid a tahay dhinaca kale waxaa jira tuhuna inay berbere iyo magaalooyin kale ay yihiin meel ethoobiya ay hub kala soo degto waxaa jira in dagaalka hadda eritrea iyo ethoobiya la rajaynayo meelaha la rajaynayo inay etoobiya u isticmaali doonto in hadduu dagaal bilaabmo ay wax ka hesho inay berbera ka mid noqon karto saas daraaddeed soomaalida jamhuuriyadda degani hal aragti ama hal indhoo ay ku waajihi karaan waxa ka dhacaya etoobiya ma laha marka tuulo kasta ninka jooga siduu isagu markaa wuxuu arkaayo ayuunbuu samayn doonaa waa gartay suuragal ma tahay in hardanka uu mushkiladda uu wato in waddanka uu saameyn xoogan ku yeesho ugu dambayntii walaal wuu yeelanayaa wuxuu yeelanaya waxa weeyaan soomaaliya imaaraadku way joogaan deegaanada qaar badan oo ka mid a way saameyn xoogan bay ku leeyihiin ciidamaa u jooga gaadiidbaa u jooga maxaa la yidhahdaa dekedahay gacanta ku hayaan sidoo kalena turkida iyaguna dagaalka suudaan haddaan kasoo warramayna dhinaca kale kaga jiraana soomaaliya way joogaan masar lafteeda waa la hadalhayaa iyaduna dagaalka suudaan qayb weyn ka ah iyo dagaalka etoobiya hadda la rajaynaya qayb weyn ka ah iyaguna runtii soomaaliya dee hadalhayntooda waa adiga ogaa way joogaan xoogaga hadda markaa suudaan ku loolamaya fagaaraha soomaaliya way joogaan xoogaga hadda la rajaynaya inay etoobiya ku loolamaan fagaaraha soomaaliya way joogaan jabuutibaa iyaduna ka mid a meelaha fagaarayaasha ah jabuutiyaanka laftooda hadda soomaaliya way joogaan oo door bay ku leeyihin marka waxa weeyaan soomaaliya waxay u bannaan taallaa in waxa suudaan ama eritrea ka socdaa anytime oo waktiga ka mid a ay soo gaari karaan hal maaragtay weji oo la iskaga moosi karo dadka soomaaliya degani ay diyaarsadeen runtii ma muuqato
waa gartay ugu dambeyntii marka xiisadan ee maanta gobolka ka taagan halkee ayay gobolka kusii hogaamin kartaa marxaladan marxaladda xigta maxay noqon kartaa
faysal walaal markaan taariikhda yar fiirino gobolku wuxuu u eeg yahay waagii quwadihii labadii quwadood ee bariga iyo reer galbeedku ay ku loolamayeen adduunka markii shuuciyaddu ay soo burburaysay toddobiyo siddeetankii siddeed iyo siddeetankii xilliyadii ay shuuciyaddu ay soo burburaysay shuuciyadda waxaa raacayay oo iyaguna burburayay nidaamyadii shuuciyadda ku daabnaa ee heshiiska laaha dunida oo dhan laakiin geeska afrika marka isbeddel baa xilligaa geeska afrika ka socday suudaan kacdoonnaa ka socday markii dambe keenay in xukunka suudaan uu isbedelo etoobiya kacdoonnaa ka socday markii dambe keenay in etoobiya xukunkeedii isbedelo oo weliba dowladdan haddaan ka hadlayna eritreana kacdoonka ama isbedbel zilzaalkaas dhacay ayay ka dhalaan oo dowladihii militariga ku burbureen ay burbureen soomaaliyadan hadda kala daadsan waxay ahayd macnaha natiijooyinkii ka dhashay maxaa la dagaalkii qabooba adduunka reer bariga iyo markaa wixii ku xidhnaaba way daadanayeen geeska afrika wuxuu iila eeg yahay sawirkii malaha uu lahaa toddobiyo siddeetankii siddeed iyo siddeetankii xilliyadaas waxaa la rajaynaya markaa sagaashanka koob iyo sagaashan marka la soo gaadhay inay wax isbedeleen waxaa suurtagala haddii wax weyn oo kale aanay dhicin nidaamkan hadda aan arkayna geeska afrika ka jira wakti aan fogeyn waxaan isleeyahay waxbaa iska bedeli doona dhankee u liici doonaa marka waxa aad u xoogaysanaysa aragtida ku saabsan qoomiyadda iyo kala abtirsiga iyo waxaasa ayaa geeska afrika hadda xoogaysanaya suudaan inay laba u kala go'do lama qariibsanayo maxaa la yidhahdaa meeshan daarfuur in dowlad kale oo ugu yaraan gooni sutaa ku dhawaaqdo oo suudaanta kale ka madax bannaan oo arsafta iyo dadkaasi ay hoggaanka yihiin inay kasoo baxdo qariib uma eka waxaa laga yaabaa arsaftu inay ku dadaalaan inay suudaan oo dhan xukumaan oo dee qaybtan koonfurta iyo galbeedka hadda joogaan bad ma laha waa meel maaragtay godoona wey laakiin dahabka ugu badan kaydka ugu badan ayaa ku jira waxaan filayaa afrika ma kaalinta saddexaad bay kaga jiraanba kaydka maxaaliya dahab waxyaabaha imaaraadku meesha uga dagaalamina taasaa ka mid haddii markaa rsf ay ku guulaysan weyday inay suudaan oo dhan xukunto waxaa laga yaabaa optionka labaad ama aragtida labaade ay qaadan karaan inay tahay inay galbeedka suudaan goostaan dowlado waaweyn in arrintaas ay ku taageeraan hadduu ingiriis yahay iyo hadduu imaaraad yahay iyo haddii qaar kale hadda aynaan garanay ay tahay madax bannaan in loo raadiyo loo raadiyo inay eritrea inay kala go'do meesha la yidhahdo suudaan waxaaba laga yaabaa inay inay suurtagal noqoto etoobiya libiya hadda waynagan ka hadlayno way gilgilmaysaayo gilgilanka hadduu qarax dhaco wixii kasoo bixi doona iyadana aad uma garanayno waxaynaan garanahayn soomaaliya hadda mustaqbalka maaragtay shan afar saddexda sannadood soo socda iyada lafteedu waxay gaari doonto saamaynta imaaraadku aad bay usoo badanaysaa saamaynta israa'iil waa la sheegaya arrintaasi wax ka dhalan doona iyadana ma naqaana dowladahan hadda aan ka hadlayno ee etoobiya ay ka mid tahay ciidamo badan baa soomaaliya ka jooga dabcan haddii etoobiya dunto ciidamadeedu ma joogi doonaan iyadana runtii natiijo ayaa ayaa iyadana kasoo bixi doonta marka waxaan isleeyahay ilaa toddobiyo siddeetankii meelahaasaan maraynaa bal waan fiirin doonaa laba saddex afarta sane soo socda maaragtay wixii wixii dhici kara laakiin sawir sidaa u eego ugu furaska marka furaska dad badan maanta dabcan dhibaatada etoobiya ka jirta furas xoogan ayaa soomaalida oo kale uga furan maanta haddii etoobiya ay kala qaybsanto colaadii ay xoogeysato qowmiyad qowmiyad u kala firdhaan bulshada soomaalida maanta halkaas furaska ugu muhiimsan ama ugu waaweyn ee ugu jira muxuu noqon karaa
fursadna way leedahay muhim ah khatar inay ka timaadana waa laga yaaba fursad way leedahay oo dowlad cadow weyn ah oo deris kula ah inay dunto waa fursad aad u muhiima wa wixii faragelin kaaga imanaysa iyo wixii mushkilad ay kugu hayso qof kastoo soomaaliya maanta uu ka dharagsan yahay horta waa laga nasanaya waxaa laga yaabaa markaa dowladda deriska ah ee etoobiya haddii dunto iyadu kala daadato waxaan qabaa faa'iidooyinka ugu waaweyn dadka heli doonaa inay soomaalida yihiin meeshay doonaan ha joogaan magacay doonaan xilligaas ha wataan laakiin nafiska siyaasiga ee ugu weyn cidda heli doonto inay iyaga yihiin baa laga yaabaa khatar kalena waa laga yaabaa inay yeeshano haddii etoobiya dagaaladeedu ay xoogeystaan oo laga yaabo mararka qaarkood waxay dhahaan etoobiyaanku haddii dagaala dhacaan nuclearba uma baahnaba iyagaa manaa iyagaa isku qarqarxaaya manaha tiradooda cadaawadda maaragtay tabashada ay kala qabaan inta ay leeg tahay gaajada iyo faqriga jira inta uu leegyahay
isuxasuuqi kara haddii markaa dhacdada wax la xakamayn kari waaye ay noqotoy ooda jabsato waxaa laga yaabaa inaga xuduudaheenno dhan waa furan yihiin waxaa laga yaabaa waxaynaan xakamayn karin qulqulka qaxoontiga inuu ku qarqay qaxoontigaas markaa waxaa la socda dhaqan xumoo dhan baa la socda cuduraa la socda wax badanaa la socda marka taas inaan xakamayn kari weynana iyaduna runtii khatarteeda ay leedahay waa gartay guud ahaan barnaamijka aan ku falanqeynayna xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika akhyaartana dhegeysanaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa nagala qayb galay abwaanageeye waan u mahad celinaynaa kulanti dambe ayaa inoo balana sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تخاذلنا وقلنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة